waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sb s com au xariijin soomaali
halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s weli waxaa noo soo socda warbixintii uu noo soo diray waryahayaga magaalada muqdisho marka hore se-ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ayaa ku dhawaaqay dagaal dhanka gobolka tigreega cabdirasaaq saryare maxamuud waa aqoon-yahan ku sugan magaalada jigjiga waxaan weydiiyey bal waxa uu ka aaminsan yahay weerarkan ama dagaalkan uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha etoobiya waxa uu ka aaminsan yahay waxaana uu yiri waa mahadsanta walaalne waxaan u arkaa dee waa lasu wahyey dagaalkan muddo badan waxaa jiray ismarigwaa u dhexeeya dowladda federaalka iyo deegaanka tigray ee ay hogaamiso jumhadda t b l f sidaad og tahay way diideen dhammaan amafadii dowladda federaalka waxay qabsadeen doorashaday qabsadeen way diideen inay ay dowladda federaalka ayaa in badan lagu baaqay inay doorashadaa ka ka tanaajilaan oo ay wada hadal galaan way diideen way qabsadeen miisaaniyadii baa laga jara iyaga laftooda waxa weeye in badan bay waxay isku daahayeen dadka shacabka ee tigreega inay dowladda federaalka ka hor keenaan dowladda lafteedu aad bay u cadaadisay in badan baa lagu cadaadiyey in maaragtay laga hoos saaro shacabka si kasta ha noqotee hadda dagaal buu ra-isul wasaaruhu iclaamiyey waxaana maqaalo ah oo la sheegayaa inay iyagu xeriyo ciidan weerareen deegaankaasi inta badan warbaahin hadda kasoo waramaysana ma jirto khadkoona maaragtay ma fiicna marka war saxa lagama hayo laakiin inuu dagaal dhacay waa xaqiiq weeyaan waa gartay marka gobolka tigreegu dabcan waxaa lagu tilmaamaa waa niman maamulka wadanka oo dhan waqti badan soo hayay niman ciidan ahaan ama military ahaan u babac dhigi kara dowladda federaalka ah oo guud ma yihiin awood ay u babac dhigi karaan ma hayaan oo ma laha ciidanka militariga etoobiya waase waxay leeyihiin laftoodu jumhad ama ciidan lii booliska oo si amsan isu diyaarinayeen inay ay maaragtay dacaan wayna diidan awaamirta dowladda oo dhan marka inuu dheeraado dagaalku waa laga yaabaa laakiin in lagu jabinay laga adkaani shaki kuma jiro waana unde ismaamul weliba maaragtay ismaamul aan dadkiisuna tiro badnayn oo tabayar weeyaan midda kale in badan bay dee dhowr iyo labaatan sano ayay xukunka etoobiya hayeen aada iyo aad maaragtay hanti badan iyo hub badanba way urursadeen hase yeeshee aakhirka waxaa un un maaragtay dagaalku hadduu sii socdo in laga adkaada ayay u badan tahay
waa gartay marka waxyaalihii ay isku hayeen oo dowladda federaalka ama abi iyo iyagu ay isku hayeen oo ugu waaweynaa oo ay ku diidanaayeen dowladda federaalka maxay ahaayeen sanadihii u dambeeyey abise ma isku dayay arrintaas in nidaam xala uu ku dhameeyo miyahow waxaa ka mid a waxyaabaha la isku hayo kow waxay sheegeen oo ay ku dhawaaqeen in ayna dowladda federaalka ay aynan aynan ixtiraafsanayn ay hadda jirta waxay ugu yeeraan ra-iisul wasaaraha wadanka in ra-iisul wasaarihii horeba ay ugu yeeraan inuu mandatekii uu ka dhammaaday yay sheegaan doorasha iyagu qabsadeen doorashadaana dowladda federaalka ma ma aynan aqoonsanin miisaaniyaddii waa laga jaray waxyaabaha isku hayaan waxaa kamid ah in ra-iisul wasaaruhu uu meesha dameeyo oo ay sheegaan ku doodaan oo uusan sharci meesha u joogin waxyaabahay maaragtay sheegaan waxaa kamid a oo inay cadaadis baana lagu hayaabay dhahaan muhiimaduna waxa weeye iyaga waxay doonayaan inay ay cadaadiyaan oo ra-iisul wasaaraha ay ku qasbaan amarka hore in la qaato ujeedada ugu weyna waxa weeye waa in ay saameyntii ay lahaan jireen ay dowladda etoobiya ku lahaan jireen ay dib u soo celiyaan sidaas ayay rabaan waa gartay dad badan baa markay falaqeynayaan arrimaha etoobiya waxay yidhaahdaan dalkaasu wuxuu ku socdaa waddo ah inuu kala daato qowmiyadaha kala duwan oo ay kala tagaan arrintaas wax ma ka jiraan bay kula tahay khatar ma ugu jirtaa etoobiya inay kala daadato khatar badan way muuqataa laakiin dee kala daadasho hadda muuqata oo kale ma jirto kolley dagaalkan tigreega in badan dowladdu ama dowladda federaalka ee dhexe waxay isku dayday inay xal u hesho sidaad og tahay muddo saddex sano ku dhow ayuu joogaa ra-iisul wasaarahan nimanka talada haya intaaba wuxuu la tacaali hayay nimankan tireega ah iyaguna way ka dhagadeygeen in badan buu maaragtay in badan buu isku dayay inuu xal u helo waxayna og yihiin oo dee nimankana wada tahay muddo badan bay dalkan xukumeen gaboodfal badan iyo tacaji badan bay jeesteen dadkana badan bay qowmiyadaha kale ee dalku ay u hayaan ma ay sugahayaan in maaragtay waxay isleeyihiin haddii laydinka adkaado oo la idiin helo awood in maaragtay ama la idin maaragtay laydinka argoostaa oo nimankan dee jamhadkii diyaalsudho oo muddo horena aada maaragtay soo dagaalantay muddo badanna talada etoobiya haysay ayaa meesha joogta marka dagaalkan hadda kolley dee waa dagaal uu maaragtay waddanka gudihiisa ka qarxay kala daadasho inay hadda ayna ku kala daadano waa laga yaabaa dalku laakiin waxaa la filahayaa kolley dee wax maaragtay u wanaagsan ma aha oo waa astaan aan u qurux badnayn dalka oo waddankii gudihiisa iyagaa dee dagaal ka horcayaa sidii laba wadan oo kale baa laisu dagaalhayaa deegaano fara badanna saameyn dagaalkan kuleeyahay oo ay kamid tahay deegaanka axmaarada waxaad ogtahay xalinka la erteriya oo si uun etoobiya ay maaragtay isku dan u yihiin haddana ay heshiis dhow yihiin labada xukuumadood ayaa iyadana saameyn keeda leh
waa gartay marka hadda weerarkan asaan fiican ma ah waa gartay marka cabdirasaaqo hadda weerarkan uu ra-iisul wasaaruhu iclaamiyey oo uu kaga soo horjeedo tigreega taageero ma kaga haystaabay kula tahay bulsho weynta guud ee etoobiya qowmiyadaha kala duwan oo amxaarada iyo oromada iyo soomaalidoo kale ay ku jirto ma ku taageersan yihin bay kula tahay nimankaas in weerar lagu qaado nimanka in in in weerar lagu qaado waxaan umala cid hadda diidan ama maaragtay kasoo horjeedaa ma jirto walow ra-isul wasaaraha laftiisa dee aan waxyaa tallaabeyntiisa aan aada loogu qanacsanayn waad og tahay deegaanka oromiya waxaa ka taagan iyo sida uu xaaladiisu tahay deegaanka axmaarada waa laga yaabaa inay taageersan yihiin kolley iyaga xukuumadaha dowlad deegaanada madaxdooda iyago dabcan way taageersan yihiin oo way taageersan yihiin oo deesaga ayaa xukuma laakiin shacabku inuusan maaragtay shacabku inuusan usan dee shacabku waa uun shacab dabcan waxaa jirtaa dadka shacabka ee deegaanada soomaalida oo kale oromada amaarada nimankan dee jamhadankii diyaalsuudadii ayay xukunka haysay mid badan baa kasoo gaaray marka dadku aada ayay maaragtay bay bay bay u naceen marka haddii la weerar hayo ama laqaqaban hayo jamhadaasi cid walba way u soo dhaweyni oo maaragtay way soo dhaweyni laakiin si guud hadda waxay tahay milisteriga etoobiya iyo jamhadda t b l
waa gartay marka hadda etoobiya marka laga hadlayo oromada oo ra-iisul wasaaruhuna kasoo jeedo laftigooda hadda waxaad moodaa ururo gaara oo dowladda iyo ra-isul wasaarahaba kasoo horjeeda inay leeyihiin t b l f t iyo tigreegi waa kuwan soomaalidu arrintan xaggee kasoo galaan saameyn intee la-eg bay ku leeyihin siyaasadda guud ee dalka saameynsa ma ku yeelanayaa dagaalkan iyo khilaafyadan hadda dalka ku jira wuxuu kamid yahay uu ka tirsan yahay dowladda etoobiya wax kasta oo dowladda etoobiya soo saameyn bay ku yeelanaysaa mid taban iyo mid taban labadaba way ku yeelanaysaa de wadankii ka tirsan yihiin hase yeeshe ee hadda tigreegan iyo dagaalka udhexeeya etoobiya wax maarata saameyn hadda toos ah ama muuqato oo ay ku yeelanayso ma jirto laakiin waxaad ogtahay jirtin haddanay t b l f wixii ay wadankan ka geysatay ee dadka soomaaliyeed u geysatay muddadii toddoba iyo labaatanka sano ahayd etoobiyada kale waxaan ku dhicin baa dadka soomaalida ku dhacay waa la gumaaday waa la xasuuqay waa la laayey waa la curaqabateeyey aada iyo aad amaata loo dhibaateeyey marka dadka soomaalida waxay u tahay fursad fiican in jabhadda t b s laga takhalluso fursad fiican bay u tahay way soo dhaweynhayaan shacab ahaan aada iyo aad aa loo loo soo dhaweynhayaa sababta waxa weeye haddee waa dadkii ummadan dhibaateeyey maaragtay nabarada xanuunka leh u geystay oo meesha laga saarahayo ayaa maaragtay iyo u muuqataa midda kale haddii ay fursad helaan dee t b l oo aan hadda meesha laga saaray ma jirto wax u diidahaya berrina inay soo noqdaan sidaa darteed in maaragtay dawladdu ay xakamayso awood dowlad oo la furfuro guud ahaan dadka etoobiyaanka oo dhan bay baa ku faraxsan oo dan ugu jirtaa baa la dhihi karaa waa garta laakiin dhankan kale markaa ka fiirisid waxaa laga yaabaa dhibaatooyinka ama ay geysteen ama colaada loo qabo inaad ku taageertaan laakiin dhinaca kale haddii laga fiiriyo dowladda federaalka etoobiya ciddii isku taagtaba hadday weerar military ku qaadayso laftigeedu saansaan fiican maaha soo lama dhihi karo ha saansaan fiican lama dhihi karo oo waddanka waxaa ka dhacay isbedel waxaa loo gudbahayey oo la filahayay in doorashooyin iyo dimuqraadiyad in loo gudbo in marka wadankii uu dagaalo ahli a galo mid fakeeyo galo ama mid siyaasadeed uu galo wax saansaan fiican ma aha laakiin isbedelkiibaa wuxuu keenay dee dadkii dad maaragtay ama qoomiyadaha la dhaho ama jamhadaha noqdaane dad fara badan baa ka hor yimid oo tibi electron ay kamid tahay oo diidada isbedelku inuu dhaco marka si dee maaragtay isbedelkii laftiisa haddii caqabado ku imaato dabcan dowladda awoodda wa isticmaali oo waa laisku dayday in maaragtay la xakameeyo laakiin dagaal sansaan fiican ma aha waad og tahay hadda ka hor qalabkii ka talinayay dowladdegaanka soomaalida madaxweynihii hore iyo maamulkiisii waxay amar diideen inay ka amar qaataan ra-iisul wasaaraha bilowgiiba isbedelka xoog baa lagu maquuliyey oo meesha lagu dhaafiyey t b f marka sidii oo kale u dhaalraba iyadan in xoog lagu maquuliyo oo meesha la dhaafiyo marka waxa weeye de dagaal sidiisa dagaal xal ma aha laakiin waxaan isu leeyahay hadee hadda way fursan weyda iyagaabana dagaalka sida la sheegayo soo qaaday oo xeryo ciidan weeraray sida ra-iisul wasaaruhu uu sheegay waa gartay marka xaaladda gobolka ama gobolka soomaalida etoobiya adigu hadda aad ku sugan tahay xaaladiisa siyaasadeed iyo kan amni waa sidee ma israacsan yihiin laftigoodu dhowaan saraakiil o n lf aha lagu xiray gobolka laftigoodu meel degan oo hadda nabadu ka jirto oo dad israacsan oo qeyb ka noqon kara etoobiyadaas ama cadkooda ka qaadan kara ma yihiin deegaanka soomaalidu waa ugu aaminsan ama ugu xasiloon guud ahaanba etoobiya etoobiya ayaana meel walba fagaarayaasha laysugu yimaado ayaa ka markhaati kacda wax ambidaxo ah ha yaraatay oo ka jirta ma jirto marmar waxaa dhacda reeruhu inay maaragtay baaqa iyo dooga iyo wax lamida iyo dhulal iyo wax lamida la isku qabsado laakiin wax maaragtay dagaal siyaasadeeda ma jiro guud ahaan dadka soomaalida oo waxay ka midaysan yihiin si guud oo ay taageersan yihiin isbedelka iyo maaragtay iyo amniga iyo xasiloonay taageersan yihiin dhanka kale ow anlaf oo muddo dheer halgay ku jirtay dowladda etoobiya la heshiisay heshiis baan waxaweye bay la gashay heshiiskaa kadib waxaa dhacay wadanku inuu amni noqdo wax dhibaato haba yaraate maaragta khilaafa ma jirto oo dowladda iyo u dhexeeya ow anlaf haddii su-aasha aada weydiisa ah saraakiishii lagu xirxiray maalin aan sidaa u fogeyn qabri bahare waa lasii daayey hadda waa xor wuxuuna ahaa noocun maaragtay isfahmiwaa soo kala dhexgalay maamulkii maamulkii gobolka qorxay ama kabdahal iyo saraakiishaasi gujigaa la keenay wata wareejiyey haddana waa lasii daayey wax un dee khilaafki maaragtay kursi iyo xisbinimadii iyo wax lamid ah oo marka laysku maaragtay la tartamayo waa wa waa lays maaragtay dacaadeyno waxyaalahaas mooyaane laakiin ma jirto wax maaragtay khilaafa oo u dhexeeya ow anlaf iyo deegaanka soomaalida dadku aada iyo aada maadaama oo dhowr labaatan sano xaran lagu taagnaa oo aada loo maaragtay colaadii ka magacaysay deegaankan dhibaato fara badan dadka ay kasoo gaadhay hadda aada baa nabadda loo soo dhaweynhayaa loo naaloonhayaayo wax dhibaato deegaanka ka socdaa ma jirta xataa maarata waxba kama jiraan wax dhibaato haweeraad kama jirta wadanka waa amni waa garta marka tan ugu dambeysa cabdirasaaqow adoo aada u mahadsan waxaad sheegtay hadda nimanka t b l f ta ama tigreegu inay ra-iisul wasaaraha ku tilmaamaan nin mandatekiisii dhammaaday oo ra-iisul wasaarihii hore ay ku tilmaamaan waxyaalahaasna waxaa ka mid ah in waqtigiisi uu dhammaaday doorashadiina uu dib u dhigay waqtiga uu dib u dhigayna xataa waqti uusan qaban marka hadda goormaad is leedahay doorasho way ka dhici doontaa guud ahaan etoobiya gaar ahaan gobolka soomaalida walaal gobolka soomaalida horta wuxuu unsan yahay etoobiya xilliga doorashada etoobiya dhacdoon bay soomaalidana dhici doontaa midda kale dee hadda waa la iclaamiyey oo feeri doorashada xilligay dhacayso marka waa la iclaamiyey oo hadda waxaa lagu dhawaaqay inay bisha maaragtay june ama may bilowgeeda inay dhici doonto la shaaciyey siday u dhici doonta iyo broseskaasi waa weli lama gaarin laakiin doorasha way dhici doontaa midda kale dee doorashada waxaa dib u dhigay oo sida la sheegay ay xukuumaddu sheegtay covid nineteenkan xanuunkan ayaa dib u dhigay oo waxay xukuumaddu ama ra-isul wasaarihii tiimkiisu ku doorayeen in ayna suurtagal ahay inay doorasha dhacdo iyada oo uu xanuunkaas jiro haddana waxaa loo arkay inuu iswaafajin karo in doorasha dhacdo xanuunkiina maaragtay lala tacaalo marka doorasha way dhici doonta hadda waana la xaqiijiyey kaasina wuxuu ahaa cabdirasaaq sarhaye maxamuud oo ah aqoon-yahan ku sugan magaalada jigjiga
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho